بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية أما دبست عشرة دها الحسيني هل كنا وحنو إذن كسو قد بيننا محاضرة عنوان كيدي هاي حدد هدفك أما با حدد هدفك في الحياة وأف صومالي هان نقونيسا إسويدي وحا آد النوشهي وحانا سوچ إياه شيخ ألمس شيخ يحيي
هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدد هدفك في الحياة حدد هدفك في الحياة الموضوع عن جعلها هي إنين وحسكن إلى هنا دي لها إدمو حدد قيح ميلة حدد ديرة ده صار ده ها أفكا ساينسكا مايكروسكوب كردك هدفك yoolkaaga ee noloshan aada nooshahay markaa anaa isla hadli bilow kadibna waan idin waan idin naseexayn insha allah tacala addiinu nasiixa soo maha inu isku naseexayni inaynu wax kala qaadanno wax kale oynu halkaa iskugu nimid ma jirto idin amri maayo askarbatihidin am militaria ma joogno samee ama ha samaynin idin odhan kari maayo waxaa ugu muhiimsan aynu is odhan karnaa waxa weeye arrintan aynu is leenahay ka hadal waa arrin wanaagsan dad suubanoo inaga horreeyo wanaagsan baa isku sheegay dad sidiinoo kale oo hagaagsan oo dhallinyaro iyo shabaab iyo shaabaadbah baa loo sheegay way qaateen way qaateen kadibna way ku camal faleen markay ku camal faleenna way ku liibaaneen ha way ku najaxeen markaa dhakhaatiirteennii hore qolooyinkeennii farma farmacologistiga ahaa ee dawooyinka isku dardari jiray wadaadadeennii hore muslimiinta ahaa ayaa marka ay dawo helaan dawo cusub marka ay soo saaraan ee ay tijaabiyaan ay tijaabiyaanba inay suuqa gasho si ay u oggolaadaan ayay dawadaa waxay ku shaabadayn jireen juribat wasaxat a dawa heblaayo waa la tijaabiyey oo waa la qaatay bani aadam ahaan waanay najaxday oo cudurkii loo dhigay way way he way dawaysay marka dawo lama iibsan jirin berigii hore wadaadadeenu ay hawsha ay dhigi jireen dhakhaatiirteennu ilaa intaa laga helo naseexadan aan isleeyahay haddii ilaahayd ma haynu isku sheegnana waa naseexo horteen la sheegay hortiinna la qaatay laguna najaxay oo lagu liibaanay kalaam jamiil soo maaha intaas muqadimaha iga ahaato xadid hadafaka fi lxayaa intaynu iminka fadhinee inaloo samaynayey qalabka isgaadhsiinta a ayaa ishaydu halkaas ayay ku dhacday iskuulkaa iclam anna likulli shayin gaaya wa anna gaayatu اlmar'i tamaamu diinihi wa kamaalu khuluqih markaasaan idhi muxaadaradiiba sababta halkaa ku taalo intaa u yar ma u sheegtaayo deedna waa aqimi salaam ma tidhaahdaa mase kala tagtaanba iclam ogow anna likulli shayin gaaya wax walba yool buu leeyahay meel uu ku dhammaado oo uu hiigsado wa anna gaayata almar'i qofku walmar'ati gabadhiina way soo hoosgeli min baabi takliib insha allah a meesha ay ku dhammaato ama aada hiigsani tamaamu diinihi waa diintiisa oo udhamays u dhammaystiranta wa kamaalu khuluqih akhlaaqdiisa iyo dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa iyo u qurux badnaada intaasaa qofka maxay u ah haayada ay tahayba inuu gaadhoba marka intaa halkaa sabuuraddaa ku qoranaya in yaro meelaha aan ku soo yar qorqore baynu isku gengeyna haddii ilaahaydmo haddaan iminka toos axadkiin idin weydiiyo ama mid mid idinka mid oon ku idhaahdo noloshaada maxaa ku hadafa maxaad doonaysaa adigoo aan madaxana xoqan hoostana aan eeegin waa inaad toos usoo tuurtaa leanna waa arrin intaad ka fikirtay ka fikirtay ka fikirtay meel aad dhigtay kadibna iyada aad u shaqaysid iyada aad u nooshahay marka fikir fara badan inay kaa qaadato maaha hadday laakiin kaa qaadato fikir badan talo maxaa u noolahay ood kala doordooratid koow iyo laba iyo saddex ood kala hormarisid iyo dib aad u dhigtid macnaheedu waxaa weeyaan weli maad go'aansamin maad go'aansanin ha meesha aad rabtid iyo waxa aad u socotid qofka u nool inuu hadaf gaadho ahdaaftaena waan ka sheekayn doonaa qofka u nool hadaf mucayana inuu gaadho waa qofka keliya ee ee nolol saciid ah nolol habi ah nolol quruxsan adduunkan kolkii ku noolaan karaya tusaale ama ma soo qaada markaan dhallinyarada la hadlayn waxaan idhaahdaa iminkoo kale galabtii markaa saadii casar soo tukatay haddaad gurigaagii ka soo baxday oo intaanad salaaddii weli maatun gurigaagii baad ka soo baxday waxaa maskaxda kaaga waxaad goosatay inaad tegtid ood masjid hebel salaaddii casar ku tukatid waa hadaf inaad soo tukata salaaddii casar waa maxay waa hadaf gurigaagii baad kaga soo baxday inaad soo tukatid salaaddii casar waaya waad ogtahay salaadda casar goorta la eedaamo goorta la iqaamo saacad baa xidhan tahay waad ku xisaabtami baska aad kori meesha aad kaga degi waad og tahay haddii markaad soo baxdid oo xoogaa aad soo socotidba qofi ku dhexda ku qabto oo uu sheeko kuu bilaabo in yar kadibba waxaad bilaab inaad saacadda eegtid leanna meel baad waktibaa iqaamadiibaa markaasaad inaad saacadda eegtid baa odhansaa aakhirka hadduu kusii dayn waayo wanio salaaddii baa iga tegaysa iga raalle ahoo waad cararay soo hadaf maad lahayn haddaad iska soo baxdid uun markaad qadaysayd seexatid adigoon hadaf meel aad u socoto aan garanaynin gurigii unaad ka daashay oo sideed uun meelaha un soo marmar ha gabalku waa kuu dhaco un hadhow markaad daashidaad soo noqotide qof allaala qofkii kula hadla waxaad jeclaana inaanu kaa tegin inuu ku dul taagnaado maanta oo idin inaad meelaha marba midig iyo bidix aad u jaleecsatid baad iska jeclaani saacad eegi maysido wax ku dhibayo kar ku hayaa jiri maayo waktigaagu inuu meelaha iskaga dhadhamaado marba bal xataa tallaabadaadu laga yaabaa tallaabo qurux badan oo deg deg badan inaanay noqone inay noqoto uun mid iska cagajiid ah iska cagajiid ah labadaa socod ninkaa salaadu ama gabadha ama inankaa salaadu ay dhaafayso socodku soconi iyo degdegta iyo jiddiga iyo hamiga ku jira iyo qofkaa meel allaalo meel uu u socdo aan garanaynin waxna aanay meel u qoondaysaneena ay tahay uun wakhtiguna adigu iska soo rido xilli dambe guriga kaalay adoo soo yar daalo gurigan caajisnimada iskaga tag labadaa qofi socodkoodaasi sida uu u kala duwan yahay ayuu u kala duwan yahay nolosha laba qof oo dhulkan korkii ku nool midna hadaf uu leeyahay uu u nool yahay inuu xaqiijiyo midna aanu wax hadafa aanu u noolayn ee ay tahay uun gabbal u duma iyo cadceed u soo baxda uun ay tahay noloshiisu shirkadahan ganacsiga ee adduunka jooga ee shilinkan raba inay kobciyaan xataa iskaba daa mabda iyo hadaf iyo qiimo iyo arrin sare ah shirkadahaasi marka ay rabaan inay lacag lacag business pure business inay sameeyaan warqadda ay ku aasaastaan shirkadda warqadda ugu horraysa waxay ku qortaan danta sharikadan loo aasaasay oo far waaweyn lagu qoraa hantiilayaasha iyo kuwa lacag ku lihi iyo kuwa ka shaqeeya idinba waa la xasuusiyaa xilli walba shirkaddan waxaa loo aasaasay inay xaqiijiso danta heblaayo danteeduna waa inay waadix noqotaa sidaa awgeed tusaale haddaan soo qaato shirkaddan sony meelahan inagama agtaalla ma lehe shaar baa inagu badan shirkaddan sony ee talyaaniga ah jabaniiska ah maalintii la aasaasayey soddon sanno ka hor waxa ay ku qorteen buuggooda ay ku heshiiyeen ay lacagaha isku aruursadeen inay shirkadda sony productionka iyo waxyaabaha ay soo saartaa in uu noqdo adduunka number o kaasaa u qoran markaa sony inay tartan gasho adduunkoo idin wixii saacad raadiyo telefishon video internet wii wax walba un ihi ee sony inuu tartan adduunka maxay noqdo ka koowaad ee adduunka la tartamaynu sidaa awgeed cid allaale ciddii aragti keeni ciddii wax curini ciddii wax soo saari ciddii maamulka loo dhiibi ciddii tale ka bixini shirkadda sony waa inay waxaasoo idile xaqiijinayaan maxay inay sony maxay noqoto number o in ay noqoto inuu qofku iska noolaadunoo meelaha nolosha zaa'id inuu ku ahaadana dee qur'aankii baaban inoo oggolayn oo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wuu koobay allah subxaanahu wa tacaala danta aadamaha loo abuuray oo sarreeya subxaanahu wa tacaala inoomu abuurin dee dacfinimo xaashaa lilaah ku jirto si uu inoogu xoog badsado ama saboolnimo xaashaa lilaahe si uu zake inooga aruursado xoogaa ama kelinimo uu dareemay subxaanahu wa tacaala ayuu si uu unsi iyo wehel aynu ugu noqonnay alla subxaana ee waxaa keliyuu inoo abuurtay uun linacbudahu kaiira wanudakirahu bukratan waasiila in badanna inaynu cibaado gudanno bukratan waasiilana carabkiina ina carabkeenna inaynu ku hayno xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala macnaha cibaadada ee inaloo abuuray oo aan ahayn macnaha ku soo degdega maskaxdeenna kadib markay muslimiintu zaman takhallufa ku dhacay oo ah cibaadadii shacaa'irka ahayd salaadii iyo soomtii iyo zakadii iyo masaajidkii iyo qiraa'atulqur'aanki iyo tasbiixi iyo tahliil iyo taxmiidkii keliya aan ahayn ee cibaadadii ahayd ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi dib u nooleeyey macnaheeda kullu maa yuxibuhu allaahu wayardaah wax kastuu alla uu jecel yahay ee uu alla raalli ka yahay ayaa cibaado la yidhaahdaa idan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaadadaa shaamilka ah ee kulansanaysa wax allaale wuxuu ilaahay jecel yahay oo idil inaynu ka soo baxno oo keliya ayaa inoo hadaf ah idan hadafka aan u noolaheed u nooshahe la ii abuuree laguu abuuray waa maxay macrifatullaahi subxaanahu wa tacaala xaqa macrifa ilaahay horta inaynu baranno ilaahayna abuuray bal inaynu baranno iska isagaa iskeen baray fi lqur'aan oo iskee keen sheekeeyey oo magacyadiisa inoo sheegay oo sifooyinkiisa inoo sheegay oo qudradiisa inoo sheegay oo kownkiisa inooga sheekeeyey oo makhluuqaadkiisa inooga sheekeeyey oo yidhi intaasaan ahaye waan u qalmaa in la icaabudo ee saasaanan idiin abuuree waan xaqa almacrifa ii barta idan inaynu ogaanno rabbigaa subxaanahu wa tacaala aynu aqoon ku ogaano ina ahayn dhaxal saasuu aabba ahaa ama saasay hooye ahayd ama awowbaan ka dhaxlay aanay noqone arrin aynu can cilm aynu ku qaadanno aynu ku baranno inay horta marka koowaad inaga noqoto ahdaafta qofkan dadkan dhulka kor saaran saddex hadafunbay leeyihiin mid midi waa hadaf radii ah hadaf alkufaari waalmunaafiqiina waalcusaah hadaf radiyo oo macno fara badan aan lahayn hadaf labaadna wuu wanaagsan yahay laakiin mid waaro maaha waanad adduunka wax ka noqotid uun ha inaad xoogaa shilmaad yar iska yar heshid magac yaroo fiican oo lagu sheeg sheegu un aad ka yar lahaatid waa fiican yahay oo u shaqaysayna lagu yidhi ma xuma laakiin ma waaraya wax sii jiraya noqon maayo hadafka saddexaadna waa hadaf damuux ah oo hiigsasho weyn oo dheer leh mustamirina ah oo xataa noloshaadii gaabneed ee adduunku marka ay dhammaato ilaan way dhammaane gadaashaa sii jira gadaashaa sii jira ama cilmi naafica ha noqoto ama camal saalixood ka tagtay ha noqoto ama sadaqatun jaariyo wanaagsan aad ka tagtay ha noqotee wax gadaashaa lafteeda lagugu sii xasuusto ha noqdo hadafkaagu اعبdوا اللaha وlaa تشhrikوu bه شhayئa وبالوaalidayن إحساaنا waa hadف isna cibaado ilaahay oo maxdi ah oon loo shariik yeelin ilaahay subxaanaهu وataعaalى dhannaba saddex nin han ka tilmaamo oo deg deg han u sheego hadafku qiimaha uu leeyahay hadaf inaad meel hiigsatid mid waa cumar ibn cabdilcaziiz radia allaahu canhu wa ardaah khaamis alkhulafaa baa lagu tilmaamaa taariikhdao inuu khilaafadii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam reer bani umaya inuu dib ugu soo celiyey isagoo iska sheekaynaya ninkaasi waxa uu yidhi inna lii nafsun tawaaqa waxaa igu jirta buu yidhi dhallinyaro aada ii dhegayso yaa shabaab wuxuu yidhi waxa igu dhex jirta buu yidhi nafsun tawaaqa naf baa igu jirta buu yidhi hiigsasho leh naf baa igu jirta buu yidhi wax hiigsanaysaoo meel dheer inay gaadho doonaysaa anoo yar baan hiigsaday buu yidhi luqada af carabiga gabay iyo cilmi iyo adabba inaan barto oo qof af carabiga adiib ku ah inaan noqdo anoo yarba igu dhacday buu yidhi dareenkaasi laabtayda ha waan gaadhay buu yidhi waa u dadaalay in yar kadibna khaliifadii muslimiinta berigaa jiray inan uu dhalo faatimo la yidhaahdo ayaan u hanqaltaagay buu yidhi inaan guursado nafsi tawaaqa igu jirto faatimana waan guursaday buu yidhi soo hadaf labaad ma ahayn haddana waan ka gudbo waxaan isiri buu yidhi madiinadii nebiga sala allahu calayhi wasalam maad waali ka noqotid oday maad ka noqotid badhisaab maad ka noqotid meeshaa waan u shaqeeyo iyadna waan gaadhay buu yidhi oo madiinana waali baan ka noqday madiine ay deeqi weyday buu yidhi markaasaan isidhi bu war waa muslimiintaba maad u talisid gebigoodaba muslimiintan waa bilaadu sind ilaa aqaasi geeska gees bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfurinta jirtaba khilaafadan reer bani umaya adigumaad khaliifadii muslimiinta noqotid ay u dhacday buu yidhi laabtayda waan gaadhay buu yidhi ama alyawma buu yidhi maantase naftayda wax kalaa ku jira buu yidhi sarreeye subxaanahu wa tacaala inuu janno igeliyo ayaa laabtayda ku jirta buu yidhi jannaan maanta wixii ka dambeeya u shaqaysanayaa buu yidhi ma fahantay ma ku galay darsigaasi naftaada wax ma gala iminka misood i dhegaysanaysaa uun yah ninkaas inta meelooduu soo maray soo ma arkaysid intaba maa waddo flower ubax uu ku gogla yahay baa loogu ayuu ku dul maray mise wuu u dadaalay axmed shawqi baa wuxuu odhan jiray waar hooy adduun laysma siiyo inamaa tu'khadu dunyaa khilaaba nina intuu kaaga kaco ka odhan maayaa kastoo fadhiisa adeer anaa gabaashaada fadhiisan doone waxa aad dooni waa la qaataa buu yidhi axmed shawqi waa loo dadaalaayo waa loo fikiraa ilaahayna madad baa la weydiisaa subxaanahu wa tacaala ninkaas cumar ibn cabdicasiis ii dheh moxamed alfaatix shan iyo toban jir buu ahaa horena sheekadiisa waan uga sheekeyo isaga wakti badan yaanu inaga qaadan ee isagoo malcaamad dhiganayuunbaa isagana bimacnaa dhallinyaro aynu nahay waxaan rabaa inaynu qolooyinkaa tusaale ka qaadanno soo maaha inaanu cid kale tusaale ka dhigan dee maradona iyo diogo iyo ana inoo noqon tusaale ay raggan inoo noqdaan kuwanaynu doonaynaa soo maha inankaa yaroo malcaamad ama dugsi qur-aan meelaha ku dhidhigan buu sheekhiisa wa wuxuu ka maqlay xadiisuu nabigu or yidhi sala allahu calayhi wasalam meel qustantiniya la yidhaahdaad furan doontaan waa inan yar xadiiskaan buu maqlay nebi maxamed oo leh sala allahu calayhi wasalam labada magaalo qustantiniya magaalada la yidhaahda iyo rooma ruumiyana waxbaa riwaayad baa tidhiye waxaa la hor furan doonaa qustantiniya qustantiniyana waa istanbul soo maaha islaambul meeshan turkiya iminka madaxda u ah caasimadda u ah de ruumiyana sow rooma maaha roomada maanta talyaanigu caasimadda waa soo maaha haddaba intaa ka hor buu nebigu xadiiskaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yar kan yari moxamed alfaatixna lix boqoloo sanno kadib buu xadiiskan maqlayaa imise qarni kadib lix qarni soo maha so wakti fog maaha waaya yarkaa yar laabtiisa waxa ku dhacday waa aniga buu yidhi ninka qustantiniya furanaya unbuu yidhi xadiiskaa dhammaystir lahaayo fala nicma alamiiru amiiruhaa wala nicma aljayshu jayshuhaa buu nebigu yidhi wanaagsanaa buu yidhi ninka ciidanka qustantiniya furan doona ninka hogaaminayaa ninkaasaa nicmad u sugnaatay jeyshka daba socdana waa sharfan yihiin buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam marka inuu xadiiska ammaantiisa helo ayuu isagoo shan iyo toban jira wuxuu yidhi ana faatixu qustantiniya intaasi ma dhan tahay qarnigii iminka shan iyo tobanaadee hijrigahaa ma maraynaa xadiiskaa uu nebigu salawaatu rabbii wasalaamuhu calayhi uu yidhi sow inikama dhinna qustantiiniya ma la furtay yaa dhiman yaa qof idinka midii halkan ma yidhi anaa furayo ruumiya dayla hadloo ma yidhi qof idinka mid ihi markaa haddaba waynu dib nafteenna ugu noqonno soo ma maxaa innaga iyo maxamed alfaatix inoo dhexeeya markaa ilan maxamedba xadiiskan unbuu maqlay can saadiq almasduuq wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebi maxamedan been sheegay sala allahu alayhi wasalama sanad saxiixaa ku soo arooray inbuu xadiiskan maqlay soo maa maxaa kala duwan nasigii waa nasigii uun ragga wariyena waa rag waa raggii wariyey uun weeye waxa kala duwan xadiisku laabta uu ku dhici ee maqli oo innaga ah iyo axaadiistii hore laabtii uu ku dhacayee maqlaya laabtii unbaa kala duwan soo maaha ama xadiisku waa xadiiskii nebiguna waa nebigu un sala allahu alayhi wasalama dhulkanna ilaahay unbaa weli ka taliya ma cid kalaa la wareegay dhulka ma qof kalaa ilaahay ka qaatay subxaanahu wa tacaala se huwa alxaakimu lwaaxid alfardu sama soo maaha ilaahay wamaca daalika intayna halkaa fadhida maynu odhan innaga anaa ruumiya furani maxaa inoo diiday yaa inaga hor jooga ilaahay miyaanu qaadir ahayn ilaahay xikmaddiisa miyaanu ilaahay inoo dhiibi karaynin mise hargeysaynu taaglaanaayo maxaynu roomiyo ka dooni saddex ninka saddexaad waa sheekhii xadiiska saxiixa bukhaari aruuriyey maxamed ibnu ismaaciil raxmat ullaahi calayhim raxmatan waasica isagoo isna afariyo toban jir ah oo rixlatu alab ku jiro cilmigii dalbanaya ayaa isaga oo dersi fadhiya ayaa waxa uu maqlay laba sheekh oo culammadiisii ka mid ah oo ku sheekaysanayo aad uga tabanaya ka tabanaya hee axaadiis fara badanoo daciifoo axaadiistii nebiga ahayd ee saxiixaa dhex jiijiifta sala allahu calayhi wasalam marka kaasi waa lisaanulmaqaalkii soo maha afkay ka lahaayeen wa ka'annahu waxay isleeyihiin haba haba haba dadbanaate eh waar yaa kala sooca labadan soo maha saxiixiin ayaa gooni u dhiga wixii kale bukee liitayn ayaa gooni u dhiga maalintaasaan goostay buu yidhi bukhaari raxmatullaahi calayhi moxamed ibnu ismaaciil inaan anigu noqdo ka kala saaraya labada arrimood idan saddexdaan inaan kuu sheegay waxa magacoodii aynu maanta uga sheekaynaynaa ilaa ilaahay dhulkan inta uu dhaxlayana looga sheekayn doonaa uun naftoodii iyo laabtoodii baa waxa gashay in ay wax noqdaan gaalkii la odhan jiray hitler ee dagaalkii labaadee adduunka adduunka gumaaday shan iyo soddon milyanoo qof baa la yidhi ayaa raqabadiisa dhaartay oo malqiyaamo ku qoran inuu dilay shan iyo soddon milyan ayaa buuggiisii kifaaxi buug uu qoray oo naftiisa uu kaga sheekaynaya kifaaxi la yidhaahdo halgankaygii buu bixiyey uu naftiisa kaga sheekaynaya buu wuxuu yidhi nin labaatan jir ah oo jarmal ah oon hadaf lahayn oon wax rumaysnayn oo waxa uu rumaysan yahay inuu gaadho aan doonaynin inuu noolaado xaq uma laha e hala dilo buu yidhi qofuun iska joogunoo cuni unoo cabuunoo iska socsocdo una wax allaala waxuu adduunkaa inuu ku soo siyaadiyaa aanu rabin gaalkaasina halkaas ayuu maxay toolay maray tusaale wacan laakiin waxay naga filan intaa aan kuu sheegay ahdaaftaa inaynu xaqiijinno qof kastoo inaga mid ihi hadafka aynu ku soo koobnay qaayadaa diiniga ah iyo qaayadaa cibaadada ee macnaheedu ballaadhan yahay toddoba waddo oynu u marno haynu qaadanno halkaana ishayda waxa ku dhacday iyadna akhii lan tanaala alcilma ilaa bisitta marka inaynu hareeraha eeeegnunba malaha muxaadarooyin inagaga filan oynu wax akhrinno unbay wax badan u baahan mayno halkaana imaam shaafici baa tilmaamay baan maqlay walaal cilmi iyo sharaf gaadhi maysid ilaa lix arrimood lagaa helo waxaa ka mid ahaa buu yidhi xirs dakaa baa ka horreeya horta wuxuu yidhi inaad u leedahay saaad cilmi u haleeshid lix baan kugula talin buu yidhi dakaa genius inaad noqotid qof maskax leh xirs qof ilaashanaya oo wixii uu haleelo qabsanaya oon dhoohanayn ijtihaad qof dadaalaya inaad noqotid bulqa de qof saha yar haysa inaad noqotid suxbatu ustaad inaad sheekh ku dhegan tahay wax ka baratid muxuu yidhi can qalbi can rabbi leesabada kaaga soo dhici maaya waxe inaad cid wax ka baratid oo cidaad wax ka baranaysidna aad aalibulcilmi ugu timaadid wuu sii wado wuxuu yidhi watuulu zamaan watuulu zamaan lixdaana xasuusno aniguna in yar baan ku dariya iga qaadaana si aad hadafkaaga u xaqiijisid kow hadafka aad doonaysid iyo yoolka aad u socotid waadixa ku ahaado waxa qabash qabash ku jiro mugdi mugdi ku jiro aad ka shakisan tahay wuxuu yaanu noqonin laba dumuux la kaalay hididiilo sare la kaalay oo sare hana ku xidhnaado inaad ilaahay raali gelinayso subxaanahu wa tacaala saddex dhibaatooyinka hortaada yaalla hadafkaa in aad xaqiijisid ha dhibsanin hae ha dhibsanin ee u soo jeed inaad mashaakilka inaad zuulisid si aad u gaadhid hadafkaaga markaynu yaryarayna iskuulka waxaa inaloogu dhigi jiray man yatahayab sucuuda aljabali yacish abada adahri bayna alxufari soo inalooma dhigi jirin alaaanaloo dhigi jir qofka waxay yidhaahdeen dhibsada inuu buuraha fanto ay yidhaahdo way dheertahay mana halkan kori karaya weligii iyo allihii noloshiisa godadkuunbu ku noolaadaa bay yidhahdeen godka ma dhex baxo hadduu qofku dhibto inuu dhibsado inuu inuu buur fanto afar khida blaan waadix ah ood dhigatay oo hadafkaaga aad ku jajabisid saddexdaasanee soo socda waxaan doonayaa kaa iyo kaa iyo kaa inaan qabto lixdaa bilood intaasaan qaban toddobadaa intaasaan qaban halkaasaan ku qaban kaalmo ciddaasaan weydiisan khibda kuu qoran oo sariirta aad ku seexatid gadaasheeda aad ku nabtid oo intaanad seexanna aad sii eegtid aroortii intaanad bixinna aad eegtid weli hawshii weli ma gaadhin ood guclaysidood had iyo jeer bayna nusba caynayka inay taallo khibdadii aad ku gaadhi lahayd qof kastoo inaga mid yihi inuu qiimaye inuu qiimo lahaado ma qof baad diidan qof diidan maynagu jiraa inuu aqoon durugto inaan lahaano ma cid baa diidan karti iyo raganimo iyo hididiile iyo geesinimo inaynu noqonno ma qof baa diidan laakiin maxaa lagu kala duwan yahay waddadii loo mari lahaa un soo maha wadaad zabakshari la odhan jiray baa caalim ahaa ayaa kitaabkiisa kashaafka muqadimadiisa isagoo kitaabka ammaanaya wadaad yaroo garyar lahaa buu ahaayo dhutiyi jirayoo meelaha haaruusha ka yimidoo lugtiisi ay barafkii uu ka gubay markaasuu reer madiin reer maku ahaayo jaarullah baa loo bixiyo intuu lugta ka qaado marada buu odhan jiray xad min xuduudillaahi looma looma goynine baraf baa gubay ayuu odhan jiray markaas ninkaasaa habeenkii soo jeedkiisa wuxuu ka sheekayn jiray wuxuu yidhi isagoo oo naftiisa ammaanaya iyo juhdiga uu gaadhay inaanay ahayn un zamakshar inaanu sidaa un inaanu ku noqonin ayaa wuxuu yidhi sahari litanqiixi alculuumi aladu lii min wasli haaniyatin wa min aybi canaaqi وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى من الدوكاء والعشاق أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما ثم تريد بعد ذلك لحاقب wuxuu yidhi soo jeedka habeenkii aan soo jeedaya buu yidhi ee aan waraaqahayga ka tumayo boodhka qalinkaygana aan ku qorayo warqadaha korkeeda dhawaaqa ka baxaya ayaa iiga roon buu yidhi gabadh ii xalaaloo isku kay soo qurxisoo isku kay soo cadrisay dan aan ka gudan lahaa soo jeedka buwaagtayda aan ku soo dhex jeedo ayaa iiga roon buu yidhi arrintaa luxitaanka aan isluxa buu yidhi arrin culus markaan xalliyo wa tamaayulii daraban lixalli cawiisatin mas'alo culus oo fiqiyo wax markaan dhan u rido buu yidhi habeenkii ayaa iiga fiican buu yidhi rag fara badan qosol aan la dhex fadhiyi lahaa aakhirkiibuu ku soo gebagabeeye wuxuu yidhi aabiitu sahraana dujaa waar ma habeenoo dhan baan soo jeedaa si aan cilmi u raadsado adiguna waad hurudaayo waad khuurinaysaa uma turiidu bacda daalika lixaaqi hadhowna waxaad doonaysaa bu inaad isoo gaadhid oo meesha aan ka hadla aad ka hadashid meesha aan istaagana aad istaagtid habeenna waad khuurin anna hariya habeen baan soo jeedaa buu yidhi marka inaad qofku khida u lahaado wanaaggii waynu wada doonanaa mana aha maxay tol hididiiladu halkaasaan rabaa ma aha eh maxaad u martay wadadeed u martay waa kaaku yidhi wadaadkuna bulqa iyo ijtihaad iyo xirsi iyo dakaa waxaad ku dartaa alamalu watafaa'ul amal inaad la timaadid si gooni aan uga hadli maanta amalka haddii ilaahay waqti arju min allah ilaahay waqtigeenu inoo barakeeyo insha allah amal rajo haddaad marka aad usbuuc aad bilowdidba aad tiraahid war halka ayaa gaadhi karaya war meeshu dhib badana zamanku waa iska adag yahay hargeysa xaalkeedu waa culus yahay war meeshan gaadhi kari mayna een balhaanu meelahan uun iska marmarno oo isla markaaba aad isniyad jebisid meel gaadhi maysid amal la kaalay amal la kaalay iyo tafaa'ul inaad insha allah tacaala rajo wanaagsan toddoba asabr asabr wax aan sabr ahayn miyaad wax ku gaadhi adkaysi inaad u sabirtid oo wixii aad daba socotid toddobadaa qodob haddaad xaqiijisatid ood naftaada aad ku fulisid anigana tayda aan ku fuliyo khida kastood dhigataa balaan kastood dhigataa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaad xaqiijisid ayuu mudan yahay ummad waxaynu nahay alcamal ahmiyat alcamal inaynu camal la nimaadno shaqo inaan la nimaadno ummad waxaynu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u roon yahayoo adduunka khayraadka kor saaranoo idin ilaahay agaarkeenna dhigay wax allaala waxa barwaaqo dhulka kor saaran dhulka muslimiinta yaallaan baa la yidhaahdaa wa maca daalika ummadaha islaamkana ummadaha ugu dambeeyaynu nahay shaki kama jiro haddii la yidhaahdo yaa adduunka wax soo saara maalin dhexdaasa waanig idinku lahaa xajkii markaanu xajinaynay ayaa dharkan cadcadeennu ixraamkaanu xidhanno ayaa hareeraha waxa kaga wada qornaa asabr wax aan sabr ahayn miyaad wax ku gaadhi adkaysi inaad u sabirtid oo wixii aad daba socotid toddobadaa qodob haddaad xaqiijisatid ood naftaada aad ku fulisid anigana tayda aan ku fuliyo khida kastood dhigataa balaan kastood dhigataa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaad xaqiijisid ayuu mudan yahay ummad waxaynu nahay alcamal ahmiyat alcamal inaynu camal la nimaadno shaqo inaan la nimaadno ummad waxaynu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u roon yahayoo adduunka khayraadka kor saaranoo idin ilaahay agaarkeenna dhigay wax allaala waxa barwaaqo dhulka kor saaran dhulka muslimiinta yaallaan baa la yidhaahdaa wa maca daalika ummadaha islaamkana ummadaha ugu dambeeyaynu nahay shaki kama jiro haddii la yidhaahdo yaa adduunka wax soo saara maalin dhexdaasa waanig idinku lahaa xajkii markaanu xajinaynay ayaa dharkan cadcadeennu ixraamkaanu xidhanno ayaa hareeraha waxa kaga wada qornaa baan idinku idheen made in china china soo sameeyey waa dharkii maxaaribta carafo iyo mino aanu ku joojoognay masaajida markaanu ku tukanayna cimaamadahan aanu xidhanaynu madaxa saaranno ayaa iyadna waxaa ku qorneed switzerland ayaa soo samaysay markaasa anigoo xajka jooga waxaan is idhi jumlad yar baan idho waxaan idhi ummatun tulabbii bimaxaarima siiniya wa tarkacu bicamaa'ima suwasriya ummad labayka allaahumma ku guraysa iyada oo xidhan dhar jayno looga soo tolay ku rukuuci oo ku sujuudi iyada oo xidhan dhar switzerland looga soo tolay ummaddaasi ummad adduunkan inay hogaamiso u qalanto ma tahay waxay xidhanaysay samaysan karila waxa ilaaheeda ku caabudaysay manaasikii ay ku gudanaysay laba milyan saddex milyan oo qof baa yimaada xajka masnac keliyao muslimi hadduu samaysto miyaanu milyoneer ku noqonaynin haddii uu sanadkiiba soo tufo saddex milyan oo maxaarim ah oo intaasoo lacaga laga siisto oo businessba waa ganacsi weynbaba in laga keeno jayna iyo meel fogba in laga keeno idan waa ummad markaa ka maqan tahay maxay inay adduunkii inay inay wax in ay wax ka noqoto waxaa la isku celceliyey oo ah cilmi baadhis xaqiiqi ah waddannada muslimiinta waxaa la damcay in la ogaado shaqofka shaqaalaha ahi inta saacadooduu shaqeeyo qofkii jabaankaa number kow noqdoo laba iyo toban saacadood isku celcelin ayuu ninka jabaankii ama gabadha jabaaniiskii shaqaysaa maraykan baa ku soo xigo waxaa la yidhi sagaal ilaa toban saacadood bay shaqeeyaan maalintii bishii maa hadda waa maalintii yurub baa ku soo xigto waxaa la yidhi toddoba ilaa siddeed saacadood bay shaqeeyaan oo xidhiidhsan maalin walba waddannadii muslimiintaa la isku celceliyey imise idinla tahay inay noqoto inta saacadood ay shaqeeyaan maalintii imise saddex ilaa afar wax dhaamam ka jira intaa ya laba iyo toban daqiiqadood ayay shaqeeyaan baa la yidhi waa isku celcelintii dad badan oo shaqeeya toban iyo shantaba way inagu jiraan alxamdu lilah laakiin afarejka lama qaadanayo kooxdaa yar lama qaadanayo soo maha afarejka waa la isku celcelinayaa markaa ka shan iyo tobanka saacadood shaqeeya iyo ka aan shaqaynin marka la isku celceliyo waxay noqonayaan wax aan jirin markaa ummad shaqadii halkaa ay ka taagan tahay oo khaasatan dhallinyaronimadoodu iyo shabaabkoodu qiimihii camalka qiimaha camalku agtoodu aanu wax weyn aanu ka ahayn waxa weeyaan inay wax fara badan inay soo ziyaadiyaan lagama filayo imaam shacraawi raxmatullaahi calayhi raxmatan waasica ayaa shacabkiisa masaarida isagoo la hadlaya tafaasiirta markuu akrin jiray buu ku odhan jiray alladii laa ya'kulu min darbati fa'sih laa yamliku qaraarahu min ra'sih qofka aan buu yidhi gacantiisu beertiisa aan ku fanan ku falanen la soo bixin beertiisa isagu qaraarka uu ku dhaqmaye siyaasadeed isagu ma laha bimacnaa wuxuu si sarbeeb ah ugu sheegaya shacabkiisa masaarida ee ceeshka ay cunaani maraykanku hadiyad uu u soo siiyo dee ceeshkii iyo roodhidaad cunaysayba haddii uu hadiyad iyo sadaqa hadduu kugu yahay qaraar miyaad qaadan kartaa may ma odhan kartaa af waa cunayna nabiga sala allahu calayhi wasalam maalin wuxuu usoo masaajidkuu soo galay xilli aan xilligii salaada ahayn wuxuu arkay abaa umaamata radia allaahu canhu oo halkaa fadhiya xilli aan xilligu salaad ahayn wuu la hadlay muu ag marin nabigu sala allahu calayhi wasalam oo ra'uufun raxiim buu tilmaamtiisu ahayd wuxuu yidhi maa yujlisuka yaa abaa umaama halkan maxaa ku fadhiisiiye xilliguna xilli salaadeed ma ahe waana masjid wuxuu yidhi duyuunun wa humuumun duyuun iyo hami fara badan oo i koray ayaan masaajidka danmoodo halkaasaan u soo galay markaasuu nebigu baray ducadii sala allahu calayhi wasalam allaahuma inii acuudu bika min alhami waalxasani wa acuudu bika min alcajizi waalkasal idan wax laga acuudu bilaysta weeyi maxay cajzigu iyo kasalku waa wax laga acuudu bilaystu nebi maxamed ina baray sala allahu calayhi wasalam camalkuna waa diin yaa shabaab camalku inaynu shaqo waxqabad karti waxqabada inaynu leenahay inaynu fadhiid dad fadhiya inaynanu noqonin waa diin huwa aladii wa huwa aladii jacala lakum اlarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wailayhi الnushuur ولقد مكناكم في الأرض وجعلناكم وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فهم يردد بنو قلدن با مرمر laga yaaba si inuu ino yar galo oo qofku inuu qof mutadayin oo diin le qofku inuu noqdo oo masaajid ku xidhan oo multazimo sharaftii akhlaaqdii islaamku ay ka muuqato iyo inuu shaqeeyaa laba isdiidaya miyay tahay qof wax qabsanaya oo karti leh oo alyad alculyaa khayru min alyadi sufla xaqiijina isla xilligaana qaa'imun oo saajid ah oo raakica oo xaafidulqur'aana oo qalbi cabsoonaya leh oo ilil ilmaynasa leh laba arrinoo isdiidaya miyay tahay laba isdiidaya markaa ma aha alxamdulilaahi rabbi alcaalamiinna maanta shabaabka waxaa aada uga muuqda in arrintaas arrin laga tallaabsaday in ay ahayd beri horeba ha ahaato arrin soo soo jireen ahaan jirtay sayidna cumar bin khaaab radia allaahu canhu markii hijradu ay dhacday nin ay deris ahaayeenoo reer beni ansaara sida aad og tahay ayay heshiiyeen shaqada waxa uu ku yidhi ninkaa cumar radia allaahu canhu maalin waan shaqo tegayaayo suuqaan tegaayo waan ganacsi iyo danahayaan raadsanayaa maalinta anigu aan suuqa ku maqanahayaan soo shaqaysanaya dee adigu nebigii u tag sala allahu calayhi wasalam wixii aayad cusub wixii wacdi cusub wixii xadiis cusubee soo ziyaada inoo soo qaad adigu deedna habeenkii isoo maro wixii iga maqnaa isii adigu dharaarta ku xigtana adigu suuqa tagoo anigu nebigii ahaan u tago sala allahu calayhi wasalam ka waran khib soo maaha sow balaan soo maaha rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana wafi اlaakhirati xasana soo maaha ya walaa tansa nasiibaka min addunya soo maaha adduunkiina waan doonan buu yidhi cumar maalin maalintaa aan maqanahayna yaanu cilmigii iyo ducadii iyo xikmadii aanay dhaafine adigu inoo doon buu yidhi maalinta adigu aad maqan tahayna anigu ha nebiga ku weydaarto sala allahu calayhi wasalama amaa sayidna abubakr sidiiq radia allaahu canhu saddex jeer ayaa la tilmaamaa inuu maalkiisiiyo idil inuu bixiyey oo kaamil ah maalini waa yowmu lhijra maalina waa kaswatu tabuuk maalina waa ayaamtii xuruub ridda wax allaale wuxuu haystayba halkaa ayuu dhigay sidna cumaan ibnu cafaan iyo cabduraxmaan ibnu cawfna waxay ahaayeen waad og tahay sheeko yar baa laga sheekeeyo dhab ah oo dhacday waxa aan arrintaa ugu celcelinaya waa maxay waxaan dooni macno yaroo inaanu sax ahayn aan qabo ayaa si yaroo dadban aad moodaa qofka multasimka ahee ahlu diinta inay u gasho oo ah qofku mar allaala markuu multasim noqdo inuu adduunka cadow inuu yahay shilinka iyo maalkana inay wax najisa yihiin oo in loo dhowaado aanay ahayn qofku uun si yaroo saasoo kaloo sabooloo iska yar hambal hambal ahoo iska cadajiidayo oo iska tacbaan uun ahoo la yidhaahdo yaa haadaa laa tumit calaynaa diinana sida cumar uu ku yidhi qaar jiijiitabaya intuu arkay oo maxaa la yidhi markaasaa la yidhi waa zuhaado waa kuwa cadajiidaya intuu u yeedhay waryaanahan diinta hanaga dilina diinta hanaga dilina cadajiid iyo hambal hambalnimo layska yeelyeelo oon socodkii xaqiiqiga ahayn diin ma aha eh diintu waa qalbigan iyo halkan ay ku jirtaaye famshuu fii manaakibihaa ilaahay baa yidhi orda oo ka dhex shaqaysta oo maxay tolay wax qabsada idan yaa shabaab in aynu adduunkan camirno cibaado keli ah oo aynu ku camirno tacmiirku iyo cibaado uu yahay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo soo saaray sheeko dhaba ayaa ka dhacday kuwait nin wadaado ayaa guursaday baa lasheega markaasuu ninkaasi kheel laha siiye saxaabadii uu wax ka akhriyey baa waxa aad u cajabgeliyey sidna abu hurayra ayaa aad u cajabgeliyey wuxuu yidhi sida abu hurayraan u noolaanayaa buu yidhahnu waa nin maalqabeena waa nin taajira gabadha uu guursaday waa taajirad reer kuwayt baa gebigooda wada tujaar allah u ziyaadiye insha allah iyadna qolooyinka ah weeyaan markaasaa wuxuu yidhi guri yaroo cidhiidhiyo guri korkii ka dhisan intuu kiraystay buu yidhi halkaasaynu degaynaa cidhiidhiyo cadaab ah sidii abu hurayra u noolaanaya way ku waafaqday gabadhii baa adkaysan kari weydo de markay dadkoodu soo ziyaartaan walaalaheedii iyo wax noocaasoo de villooyin iyo qusuur degani ayaa meel allaale meel ay fadhiisiiso ay garan weydaan sheekh bay u tagtay sheekhyada ka mida imminka nool markaasay ku tidhi dhibtaasay haysato sheekhowe bal wadaadkii la hadal heshiiskaana waanu ku heshiinay inaanu sidii abu hurayre u noolaano inaan iminka kaga baxo itaaluma hayo hawshina waa igu adkaatay bal sheekha la hadal iigu yeedh buu yidhi waa loo yeedho wuu la hadlo maxaa dooni buu yidhi de waxba dooni maaya sidii sidna abu hurayra radia allaahu canhu inaan ku daydaan doonayaayo saasoo kale de inaan nooshaayna iska cidhiidhiga ah markaasuu ku yidhi wadaadkii adigii abu hurayre ma nasab gooniya idinka dhexeeya markaasuu yidhi may maa sida cabduraxmaan ibnu cawf u noolaatid buu yidhi haddaba oo sida cumaan ibnu cafaan u noolaatid marba hadduu ilaahay arsaaqdii uu ku siiyey maad sida raggaaba u noolaatid mubashariin biljanna bay ahaayeen waay aan sheekadaa ugu celcelinayo wakhti dheeraada aan ugu bixinayaa waxa aan rabaa inayn innaga oo mu'miniin ah oo ahla wayse ah oo ahla sujuud ah oo ahla diin oo ahla caqiide ah ayayn rabnaa adduunkan korkiisana inaynu wax ka qabsanno oynu shaqaysanno oynu dadaalno oo hurdadu inagu yaraato oynu intaynu yarnahay dhididku inagu bato oo aynu intaasoo dhan aynu leenahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa intaasoo idil waxaan u samaynayaa inaan sadaqa la baxo inaan jihaad diyaar ugu garoobo masaajida ilaahay inaan qurxiyo laa xasada ilaa xadiiskaana waad garani nacam qodobka labaad intaasi camalka hayga ahaado qodobka labaadeen raba inuu aad inoo galo oo isaga laftiisuna inaynu xaqiijinno hadaf nololeed kaasi kii shaqada iyo qiimihiisa ha noqdo laabteenna aad ha u degto inaynu ummad keliya inaynu nahay ummo waaxidah inaynu nahay ummaddeennu waaqiceedu aad buu u qadhaar yahay waa marka aynu ku eegno maxay muraayad madow innaga oo xidhan haddaynu muraayaddaa iska saarno laakiin intaa iminka aan arkayaan arki saw khayr maaha maxaa isku keen keenay sow inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelino maha diintiisa inaynu isku sheegno sow maha sawaadulmuslimiin inaynu badinno sow maha ma nasabaa inaga dhexeeya ma ganacsibaa inaga dhexeeya ma dan gooniyaynu gooni ugu soconnaa sow intiinaasoo idin dar ilaahayoo ilaahayo raalinimadiisa umaynu soo bixin idan ummaddu ummad caafimaad qabta ma tahay ummad hore u socoto ma tahay wadaha sheekh raashid alkhanuushi laylaabaa wuxuu yidhahdaa ummaddu xabadkay ku siqasaa buu yidhi madaaficna korkeedaa laga dhacaya lala dhacayaa iyadoo waxaasoo dhan lala dhacayo oo had inaanu kala cararno oo midba uu gurigiisa uu galo ayaynu hadba siqaynaa oo aynu rabnaa inaynu gaadhno wuxuu ilaahay ummaddan ugu talagalay oo khayriyadii xaqiiqiga ahaa ummaddan in laga helo kuntum khayra ummatin ukhrijat ukhrijat linnaas idan inaynu xaqiijinno hadafkaa khayriyada khayriyada inaynu noqonno shardi maaha inaynu adduunka ugu lacag badnaano shardi maaha adduunka inaynu teknolojiyadiisa hogaamino shardi ma aha oo wax saa usii ridanba ma aha waxaa la tilmaamaa jabaankan dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ku dhacay waa adiga og hiroshima iyo nagasaki madaxa in lagaga dhuftay odaygii hirohito intuu cararay calan yaroo cad intuu balfiye waa kii isdhiibay wixii lagu sameeyey waa adiga ogaa laba boqoloo arday buu dirtay baa laydhaha taariikhdaa ka sheekaysa laba boqoloo wuxuu soo xushay ardayda ugu aqoonta badneed ee jabaniiska ahaa markaasaa wuxuu u diray yurubtii guulaysatay iyo maraykankii guulaystay baa loo diray markaasa markaasaa wuxuu ku yidhi wax allaala waxaad aragtaane wax la curinaya ah ama aqoon ah laabeeriyada gala macaamisha gala jaamacadaha gala meel kasta goloo waxaad aragtaanba soo naqila oo soo dira taariikhda waxay ku qaadatay hawrat sariqat almacluumaat kacdoonkii xaditaanka aqoonta labadii boqol ee dhallinyaree soo noqday ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa ay dhiseen hanaan socodka iyo horukaca teknolojiyeed ee jabaanoo idili marka wax saa usii ridan ma aha inaynu teknolojiya fara badan muslimiintu inay gaadhaan oo waa aqoon lasoo lasoo naqili karo lasoo guudin karo aqoonteediina waad haysaanoo shaki kama jiro maskaxdeedii buyuurka ahayd ee qaadi lahayd baan u jeedaa laakiin iimaan xaqiiqi ah cabsi ilaahay akhlaaq attaqwa altawakul alawba altawba alma'aaba alkhashya intaas halkee laga iibsan karaa suuqee haya ma new york baa laga keeni karaa boon ma lagu iibiyaa london may haysaa ma hayso wadaad baa calaacalay ma ka fadhiyo gabaya ahaayoo wuxuu yidhi fii bilaadi zamzam walaakin man yudrii shacbii qiimata zamzam buu yidhi waar zamzam waddankaygaa laga helaa buu yidhi tolkayaa u sheega buu yidhi qiimaha zamzamku uu leeyahay macnaha waxaan uga socdaa ummaddan inay hanaqaadoy kacdo oo aynu qiimo lahaano yaan been inaloo sheeginoo yaan inala niyad jabinin yurub shan qarniba inaga horraysaa maxay shan qarni inaga horraysaa combyutar la qaraaca inaga horraysaa shan qarni toban qarni inaga dambaysa xagga akhlaaqda maa la yidhaahdo markaa oo la dhammaystiro jumladda toban qarniba inaga dambaysaa akhlaaq iyo qiimo hadday combyutar yaroo la qaraaca iyo ay naga horrayso waana arrin aynu soo aynu soo guudin karno aynu soo qaadi karno aynu halkan adiga oo tukada oo raakic ah oo mutawadi ah oo gabadhu xijaaban tahay oo niqaaban tahay oo la kala soocan yahay oo la isdhex yaacaynin miyaanu technolojiya baran karaynin sama baran karno idan yaa niyadda inalaga dilin yaa inalaga dilinoo kunka sanee soo socda yurub gaari mayno waa been iyagaan ina gaadhaynin ilaa ay kitaabka ilaahay qaataan iyo sunnada nebi maxamed sala allahu alayhi alayhi wasalama idan ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين استضعاف كما أنت أين كجرنو إلهي سبحانه وتعالى وحقه kitaabka u soo dejiyey sharaaicdana loo sharacay nebiyadana loo soo diray suyuufuljihaadna qamdigeeda looga saaray inuu ilaahay dhaxal geliyo dadka saalixiinta dhulka inay iyagu hagaan oo iyagu tusaalaha adduunka in ay noqdaan ilaahay muxuu doonayaa subxaanahu wa tacaala nebi maxamedna sala allahu alayhi wasalam waxa uu doonayey an taquuda albashariya adduunka inaynu hagno miyay culus tahay ma culus tahay arrintaas adduunka inaynu hagnaa adduunka inaynu tusaale u noqonnaa miyay culus tahay waxa la doonayaayoo loo takhdiidinayaayoo kun jeer inaloogu celcelinayaa in aynu ku gaalowno inaynu inagu nahay namuudajkii ahaa in lagu dayday isla in lagu daydo isla xilligaana ay tahay inaynu rumayno qodobyo fara badan iyo meelo fara badan oo islaamka shaqo ku lahaynini inaynu haysanno oo aynu sidano dibudhaceenna markhaati ay ka tahay qodob kalaan ku daraya qodobka alumma ah cudur aad u weyn oo dhexdeena ku weyn yaa shabaab la dagaalanka aynu la dagaalanaana uu yahay inaynu kasbi weyn aynu xaqiijin doonno waxaa weeye alana ana aniga kelmadda aniga la yidhaahdo alanaaniya aniga waxa aan aaminsanahay cudurrada ugu waaweyn ee caalamka islaamka dhex yaalla inay tahay waxaan aaminsanahay cudurrada ugu waaweyn ee laabteena dhex jibaaxaya inay yihiin alana joking nuqto waxaa jirta waxaa lagu qosqoslo joking waxaa jira nuqto ay yidhaahdaan masaari iyo waxaa dooday baa la yidhi jabanis baa dooday masri markaasaa waxaa la yidhi qof jabaanihi faa'iide ma leh saddex jabaana waa caqli iyo maskaxa kii masrigii baa soo boodo wuxuu yidhi saddex masaari'ihi weligood kulmi mayaan faa'iide ma leh masri keliyihina waa caqli iyo maskax buu yidhi adduunka lidkiisa inuu noqonnay makaa inuu qof kastoo inaga midhi inuu doonayo maxay aniga aniga anigu han horeeyo anigu han helo anigu han daaqo aniga hala isheego aniga halaygu celceliyo aniga aniga aniga aniga aniga anigaasi siduu u aruursamo u aruursamo cudurro ayaa aasaasma cudur maxay ah inaanay laba qof afar qofoo inaga midhi inaanay shaqo wada qaban karaynin shaqo adduun aynu wada qaban karnaa mushkila imka ikhwaana fi dahabshiil sharika waa kaa qudha camduhum muratab bay qaadani saasoo kale ninna nin eegi maayo nin walba aakhirkii muxuu qaataa mushahar shirkaddu samadahaasay mari shilinkaasay isu keeni laakiin waxaan shilin isku keeninoo camal voluntary ah oo aan shilin ka dhaxayn oona adduun ka dhaxayn oo waxba aanu ka dhaxayn oo iskugu yimaadaan oo isku dulqaataan kani kan inuu ku qaldamo kani kan inuu xagto kani kan inuu dhaleeceeyo kani kan inuu wax ka sheego uma tababarsanin inaloomana carbanin ee waxaynaloo carbiyey maxay qof kastow keligaa keligaa jir cudurka inaan ka hor tagno aad iyo aad bay muhiim u tahay wa anna haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun aayadda kalena facbuduun afar afar daa'iro afar seerkal ayaa inagu inagu he inagu qoofan subxaana allah saas oo kale afar afar darajo ooy tahay inaynu xiriirinno kow waxa weeyaan waddankaa aad joogtid waddankaa maanta aan joognaa horumarkiisa iyo diintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo akhlaaqdiisa iyo bulshadiisaba inay horumarto inaanu ka talino soo waajibna saaran maaha mise cid kalea inoo imanoo inooga shaqayni kan idan kanka talistiisa iyo shaqada aad kan ka qabani aad iyo aad bay daruuri kugu tahay xadiiskii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qofku inuu qiimeeyo dadka uu la nool yahay maalintuu maka ka baxayey maa atyabaki min balda alla makaa fiicanidaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam tolkaana haddaanay isaari lahayn kaama baxayn dhulla degana makaay adaan kuu jecelahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam idan yaa shabaab meesha aynu degannahay ee aynu wax ku barannay ee aynu ku abaabarnay inaynu ka talinno inu danihiisa iyo mustaqbalkiisa agteena inay ku weynaato waa waajib ina saaran labo dariska aad la degan tahay dariska xadiiskiisana waa taqaanay qiimaha uu leeyahay ummadda islaamka ballaadhan eed u abtursiima sheeganaysid man lam yahtama biamri lmuslimiinana waa taqaanaa aakhirkana faamilkaaga iyo reerka aabba iyo hooyo intii kula dhalatay intaad u dhaxday intaa ahmiyadda dheeraadkeed siinaysaana ahmiyad aad iyo aad u qiimo badan weyn waxaan kaga bixiyon kusoo gabagabayn haddii ilaahay idmo shacaa'irka islaamka oo idili waxa ay ka soo hor jeedaan kelmadda ana anigay ka soo hor jeedaan islaamku wuxuu aada inoogu baaqaa innaga naxnu naxnu ayaa islaamka agtiisa aada ugu weyn salaad baynu tukannaa ama keligaa tuko ama jamaaco la tuko iyaaka nacbud baad tidhaahdaa iyaaka acbud weli maad odhan adaanu ku wada caabudnaa allah subxaanahu wa tacaala ayaad ku celcelisaa qiimo fara badan leh dharaartii shan jeer baynu masaajidka xaafadda aynu degannahay iskugu nimaadnaa inaynu nahay ummad wada socota ina laguma daynin intaa jimcihiina isku kaalaya ina lagu yidhi oo si gooniya isku wacdiya ina laguma dayn intaa sanadkiina soddon maalmood inta is arkaysa iyo inta aan is arkayninba dareeni ha idinka dhaxeeyo bir ramadaan baa inala siiyo bal wax wada dareema ayaa inala yidhi soddon maalmoodoo madarasadaa gala ina laguma daynin intaa ee waxaa inala yidhi in idinka mida intaan xushoon keeno ayaan iskuu keeni doonaa buu yidhi sanadkii xajka iskuu keeni doonaa buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala markaasay dhowr iyo toban maalmood ama toban wax ku dhowdhow wada joogi doonaano isku dharna waan u xidhi doonaa buu yidhi allah subxaanahu watacala inahaasoo idili sow in lagu celcelinayo ma aha waar jamaaco barta wada shaqayn guud barta iskaalmaysi barta salaadan shan qodob salaada aynu maalin walba tukanno shan qodob oon ka dareemay walaalkay igala dareen waa nase waa inta qodobkaan kaga baxay wey eeg hadda mid waan kuu sheego midnimadeenna ayay markhaati ka taco hal masjid baynu iskugu nimaadnaa intii isku xaafadihiba laba safkaynu sinnaa soo maha wadaadkii nama tukiye ilaa uu yidhahdo war safafka toosiye macnaheedu waa maxay dad siman baynu nahay annaasu ka asnaani lmushti buu nebi maxamed yidhi sala allahu calayh faqiirkii wuxuu ku ag tukadaa iyo hanigii aqoon-yahankii aqoonta durugsan lahaa wuxuu ku ag tukadaa kaan khadka furaynin sow ma ninkii dhakhtarka ahaa kirishboygii buu ku ag tukadaa kii cadaylaha ahaa kii bakhaarka lahaa buu ku ag tukadaa nin weli yidhi war adigu dhankaa tag ma jirtaa safkaaha laga dhigo safka hore safkaana safka siyaasiyiinta safkaana safka dhaqaalyahanka weli masaajid laga yidhi maad maqashay mise sima un baan waynu simanaa un markaasaynu weliba cagahana si fiican iskugu nabnaa oynu si fiican yaanan ku fiina iisoo dhowow aan is idhahdaa weliba soo ma maxaynala barayaa war uma siman baa tihin in akramakum cinda allaahi atqaakum sidaa ilahay hortiisa aad aad ugu siman tihiin ayaad noloshina ugu siman tihiin saddex nidaam baa inala baray annidaam salaadda ina lagu baray oo maxayna lagu yidhi ninkaa idin tukinaya hee hee raaca ha ka hormarin baa lagu yidhi hee dibna ha kaga dambaynin bal axaadiis adag baaba ku soo aroortay haddaad ka hormartid maxaa lagu bari dabagal innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamu waxa keliya oo imaam looga yeelay inaad ku dayataan ood raacdaan faidaa kabbara fakabbiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa rafaca farfacuu waidaa sajada fasjuduu nidaam ma tahay nidaam ma taho ninkaa un ku dabagala oo ha ka hormarin mayna la yidhi waa salaa afar salaadda waxaana lagu baray oo maalin walba shan jeer ah ashuuraa wadatasha wadatashadaa ina lagu yidhi oo xataa imaamkaa ku tukinaya salaada man ama qawman wa hum lahu kaarihuun faqad bari'a dimmat اllahi minhu aw kamaa qaala nebi sal qofka tukiya ummad ummaddaasoo raali ka ahayn dimadda ilaahay beri buu ka yahay bimacnaa xataa imaamka ina tukinaya ummaddu inay maxay ka tahay weeyi maxay inay ka tahay raalli waa shuura iska daa wax kaloo la isku dhiibto e wax kale iska daa horahan uga socdo alطaacatu bilmacruuf wadaadkanku tukinayaa hadduu yar qaldamo aayadaha qur-aanka ee jahliga maxaad ku samaysaa ya ma saxdaa alfatxu soo maaha miyaad ka xishootaa miyaad ka baqdaa jeel buu ku dhigi miyaad is odhan miyaad is odhan muxuu islaamku inagu rabaynayaa shabaab war xaqa sheeg xataa salaad gudaheedaadoo ku jira u sheeg wadaadkan salaad aayadda ka yar qaldantay u sax hadduu wax ka tagana u sheego maxay dheh hee subxaana allah ma tidhi dumarkuna ma aamusaa la yidhi iyagana mise iyagana waxaa la yidhi ya taamuru bilmacruuf iyadna iyadna wana xataa fi salaa salaada gudaheediiba hadduu wax dhaca iyadna sunnada nebiga raac amarka macruuf adigina waxaa lagu yidhi subxaana allah dheh intaasoo idili salaada aynu maalin walba iskugu nimaadnay ku jirtaa bal ka warrama dhallinyaro baaraka allahu lii walakume haddaynu shantaa arrimood u salaada ka qaadanno ka warrama mar allaala markaynu salaama naqsanno wadaadkii maanta odhan inagu lahaa sawuu sufuufakum mar allaala markaynu salaama naqsanno ynu masaajidka ka baxayno aynu kabaha guranayno miyaynu nidaamsannahay miyaynu nidaamsannahay sidee baynu albaabka uga soo baxnaa zaxma iyo buuq soo maha soo inaga iminka nidaamsanayn maxayna helay ilaahay iminka aynu hor joogno subxaanahu wa tacaala miyaanu huwa rabbu huwa rabbigun miyaanu ahayn marka salaada iyo waxyaabo fara badan oo kaleo waktigu dayiq uu ku yahay waxa ina laga rabaa inaynu ka qaadanno faa'iido aynu ku dabaqno maxay nolol maalmeedkeenna oo markaa laga arko salaaddii inay raad nolosheennii inay ku leedahay inahaan ka hadlay hadday sax tahay waa min allahi warasuuluh haddaan wax ka tegay ama wax ka nusqaamiyo oo nafteeda iyo shaydaanka alla iyo rasuulku beri buu ka yahay alcamal noloshaada hadaf u yaal nolosha dheeraad ha ku noqonin camalna la kaalay qof shaqeeyo noqo ummaddanina ummad aada u intimooto oo hool hoogaaga iyo hiilkaaga haysata ha noqoto qof rajo iyo amal lehna noqo وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انا لا يقرا عليها ابو شيخ حسن با قدال مر دو ان جلعسدو halkan fadhiya waad ka gabagabaysateen bihi baa yimid isaga insha Allah taala inoo dhawaadan doono inta ka hadhay جزاكم الله خير
een bismillaah sideena hore u tilmaanay dhowr su'aalood ayaynu sheekha yar weydiin doonaa insha Allah sheekh su'aashan waxay odhanaysaa muxuu sharcigu ka qabaa in uu ninku uu kula hadlo uu kula sheekaysto gabadh telefoonka
horaan u sheegay jazakum allah khayr baaraka allah fiikum waa qolay qof aqoon u raadinaya horaan u sheegay masaa'ilka fiqiga ah iyo masaa'ilka fatwada iyo arrimahaas ah horaan idinku idhi culamada hala weydiiyo anuu inay wala sheekaysanaysan baan hayna moogti waan seer wacdinaynay hadalkayga baan ku jiwal isku naseexadeena baan nidhi wixii qadaaya fiqiga oo idil qadaaya fatwada oo idil waxaan jecelahay hadii ilaahay idmo wadanka culamo waaweyn buu leeyahay in loo celiyo iyaga la weydiiyo hadii ilaahay idmo mawduuca yar aynu isku naseexaynaynay haynu iska weydiino jazakum allahu khayran